wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaaro dhimasho ah shilkan ayaa waxa uu ka dhacay waddada isku xirta ismaamilka kitiyo magaalada kibwezi ee dalka kenya inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku geeriyootay lix arday kuwaasoo wax ka baranaya mid ka mid ah iskuullada ku yaala dalkaasi saddex ka mid a ardaydan ayaa waxbarashada ka marayey heerka dugsiga hoose iyo dhexe halka saddexda kalena ay dhiganayeen dugsiga sare ardaydan geeriyootay ayaa waxaa jiiray gaari nooca raaxad ah ee loo yaqaano baro bakista xilli ay waddada goynayeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in uu goobta isaga baxsaday darwalkii waday gaariga muddooyinkii dambe dalka kenya waxaa ku soo badanaya shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimashoyo dhaawac